dhinaca kalena deegaanada hirshabeelle ayaa lagu tiriyaa dhul aada ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha hase yeeshee sanadahan dambe dhulkii daaqsinta ahaa ayaa waxaa loo bedelay qeyb deegaan laga dhigay iyo weliba qeyb kale oo beera loo bedelay taasina waxay keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa aaggaasiina joogay ayaa waxaa markii ay xoolahoodii daaqsin waayeen iyaguna ay noqdeen barakacayaal u soo haya ama dhinaca magaalooyinka warbixintan waxaa inoo hayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane geedaha oo la jaraa waxa ay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanayeen dadka iyo xoolaha waxaana loo tiiriyaa kuleylka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saamaysa isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay
hadda waxyaabaa ugu weyn oo ummadda haysta waxa weyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey meel kasta waxaa la geliyey haddeen kusoo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta meel kasta bacaha la geliyey ceelashoo ku batay ayadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafa ah ayadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira wax walba oo la qabanayo waxaa loo baahanya in lagu saleeyo deegaanka ayadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan taasina waxay sababtay in dhulkii nabadgur uu ku yimaado xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta xoole intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jarista dhirta inay aada ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolol maalmoodka kasoo saartaan dhirtii taa oo sababtay deegaankiin oo roobabka ku yaraada in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadankii uu ku yaraado oo wadanka iyaga wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in iska yaraadaan waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo dadkii oo geedihii baabi'iyey dadkii oo aanan loo meeldayin deegaamadii marka culays badanaa iska jiro oo u baahan in wax laga qabto wacyigeli fara badanna waan sameynay ilaa hadda waa wadnaa dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhirayn ina sameeyaan in geedka jaristiisa siday u yaraatay ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi waddanka dhan dhulka dhammaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reerbaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeya nin walba bac buu meel gashtay waxaa arkaysaa meel walba ina yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha reer guuraagi inuu yaraado dadkii reer miyiga ah reer guuraaga loo yaqaanay inay yaraadaan dadkii iyo deegaanba ahaadaan taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baaba'aan deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee munaafacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaa markaan sanadahan dambe abaar isdabajoog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cerib tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo arage dhirta oo la jaro oo kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafan cimilada waxbay ka bedeshaa ilaahay aa wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga e dhulkii in la xaalufi ayaa beer maogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey hala baneeyo ma xumo haddana abaar isdabajoog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeerayo kale ayaa ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badana haddana geed marooska ku yimaado nabaad guurka iyo carada oo macdanta ka dhamaata waxay qayb weyn ka qaadan kartaa oo sudhac ku yimaada wax soo saarka dalka yacquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay ma aha kalama jaanjay keligeed ma aha macnaha kuleelle in la arko ma keligeed ma aha marna waxaa falaadadaas marka ay dhacama biibaxda marka ay dhacdo oo kale cimiladii is bedeshay kamid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii alla waayo haddana waxay kamid tahay cimiladu isbedeshay ay kamid tahay haddana kuleyl badana imaanayo marka xilida marka afar sas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay gugoo kale asigna saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay isbedeso aada u fiir marka jiilaal marka la gaaro waxaa dhacay kuleyl daranaa dhacay marka kuleelkii wuu badanaya dalagii wixii coos u dambe waa gubanayaan xoolihii daaq ma ma helayaan wixii la tacba waa dadkii beerleed wax ma tacbi karaan kuleelkii wuxuu noqonaya mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya xagaay xiliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay isu duwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo walaada i d biyada magaaladu ku yaalla inta badan xoolodhaqatada waxbuu soo buuxi dhaafiyey taana waxay u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodii dib loogu celiya marka magaalada ma lagu noolaan kara haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaamo aysan lahayn haddii xoole uusan jirin beerihii ay dad kasoo wada xaloodeen marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeya taasaan kule kurajoon laakiin ummadda inta badan soo xorotay oo kaamka ka buuxi waa dadkii xoola dhaqato beeraleyda waay waxaa ku dhacay xoolihii waxaa yaraadeen daaqiyaa yar maadaama deegaanka waxaa la xaalufiyey waxaa yaraadee daaqiyaa yaraaday xoolihii waa baaba-een dadki marka way gegsan waayeen maadaama wax xoolaha aysan jirin waxawaaye waxay kusoo usoo hayaameen magaalooyinka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne